alxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wa bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii alraxbiya fii cilmi lfaraa'id baabulmunaasakhaat ayaan ku jirnay sharaxa sibdulmardiniga dhexdiisa waxaan maraynay aakhirka sharaxa wafi fa fii suuratin fa fii suuratin marka meeshaan waxay ku xidhan tahay hadalkii ka horreeyey oo ah qaabka loo qaybinayo tarikada haddii munaasaqo masale jaamica loo sameeyo oo waxay ku xidhan tahay hadalkaas ah fa idaa aradta haddaad rabto an tuqsima inaad qaybido almunaasaqata fadrib ugu dhufo sihaama kulli waarithin mid wax dhaxlaya dhammaantiis min almas'alati uulaa wax ka dhaxlaya fii jamiici almasalati thaaniyati masaladii labaad dhammaanteed ugu dhufo cinda mubaayanatiha markay mubaayano la samaydo mas'aladu lisahaami saaxibihaa sihaamta qofkii u saaxiibkahayoo dhintay oo dambeoo la dhexlaayay wa fii wafqi thaaniyati ugu dhufo cinda muwaafaqatihaa taasu waa dadkii masaladii hore wax kulahaa sidii loo siinaayey wadrib ku dhufo sihaama kulli waarithin mid kasta oo wax ka dhaxlaya min athaaniyati midda labaad fii jamiici sihaami muwarifihi midka asaga dhaxal siinaya sahmiyaalkiisaoo dhammaystiran cinda tabaayuni markay kala fogaadaan wa fii wafqaa ku dhufo cinda tawaafuq marka intaan ka hartay hadda sharxa kaliya waxay ka hadlaydaa misaaladii aan soo marin laftirkoodii oo lagu tusaalaynayo waxa weya qofkii ku lahaa mas'alada hore waxna in loogu dhufanayo mas'aladii dambe oo la dhisay dhammaanteed haddii mubaayano ay dhacday iyo wafqigeed hadday muwaafaqo iyadii sihaamta dhex marta misaaladi iyo dadkii dambe oo loogu dhifaa sihaamtoodii waana intii aan awal soo akrinay oon anagu hore usoo hormarinay wuxuu yidhi fa fii suurati zawjin wa ummin wa camin waa masaladii laftirkeedii zawj iyo um iyo cam maata zawju zawjkiyaa ka dhintay can sitati baniina lix wiiluu ka dhintay taqadama waxaa noo soo hormaray annaha masaladaasu tasixu inay ka ansaxaydo min itnay cashara waa soo hormarinay inay labayo toban ka ansaxaydo siday uga ansaxaydaan waxay ahayd mas'aladan dambe lix wiil soo mahan lixa lagu dhisin markaasaa laleeyahay sihaamtii zawjku ka dhaxlay masaladii hore meeqay ahayd saddex saddex iyo saddex uma qaybsami karto lix saddexdu ma qaybsami karto lix uma qaybsami karto maxaa ka dhexeeya saddex iyo lix tawaafuq bithuluth mas'alada thuluthkeed waa lixda thuluthkeed oo labaa masaladii hore ku dhufo oo lix aheed labiyo toban halkaasay ka ansaxayda labada masalaba markaasuu yidhi taqadama waxaa noo soo hormaray annaha masaladii masaladii masaladan oo ah lix wiil markuu ka dhinto tasixu inay ka ansaxaydo min itnay cashara waxayna uga ansaxaydaa waa limuwaafaqati mas'alati thaani mas'aladan labaad oo meydka dambe loo sameeyey ayaa waafaqayda sihaamahu meydka dambe sihaamtiisa bithuluthii ku waafaqe maxaa yeelay lianna umma almeytati gabadhii horoo dhimatay hooyadeed meytadii al-ulaa ee horreyday min mas'alatiha gabadhaas mas'aladeeda waxaa uga sugnaaday hooyada sahmaani laba sahmi oo thuluth ay ku laheed lixdii lix ay ku laheed lixdii thuluth ay ku laheed wa huwa sahmaaniya uga sugnaaday sahmaankaas oo yudrabu lagu dhifanayo fii wafqi thaaniyati midda labaad wafqigeed ilaa waanagii nidhi haddii mas'alada dambe iyo sihaamta wafqi ka dhexeeyo oo mas'alada dambe wafqigeed masaladii hore lagu dhufto qofkii mas'aladii hore wax ku lahaa waxaa loogu dhuftaa masalada dambe wafqigeed hadda fiiri hooyo mas'aladii horey wax ku laheed laba sahmiyay ku laheed maxaad ugu dhufanee waxaad ugu dhufanee mas'aladan dambe oo qoladan dambe loo sameeyo lixdaa wafqigeed oo laba laba ugu dhufo labaa loogu dhufan wa huwa wafqiguna sahmaani weeye falahaa hooyo marka waxaa usugnaana labiiyo tobanka uga sugnaana arbacatun cam muxuu ku lahaa masaladii hore hal sahmiyo ku lahaa waxaad ugu dhufataa mas'aladan dambe wafqigii ilaa wafqiga lagu dhiftay walicamiha adeerkeed waxaa usugnaaday sahmun hal sahmi fi sahmeyni laba sahmi sahmigaasoo yudrabu loogu dhifanayo fi sahmeyn laba sahmi ugu dhufo ilaa waa mas'aladan dambe wafqigeeda yaxsulu lahu waxaa usoo xasilaya sahmaani walikullin marka waxaa soo haray owlaadan uu meydka uu zawjku ka dhintay iyagu masaladii hore wax kuma leeyihin masaladan dambe ay wax ku leeyihiin mas'aladan dambe lixaa lagu dhisay kiiba muxuu ku lahaa wuxuu ku lahaa hal sahmi ayaga waxaa loogu dhufanaa meydkooda sihaamtii uu mas'aladii ka horay wafqigeed meydkooda ay dhaxlayaan waa zawj sihaamtii uu ka helay masaladii hore saddexay aheed saddexda wafqigeedu waa hal marka lixda wiil mid walba mas'aladiisa muxuu ka helay hal sahmiyuu ka helay ugu dhufo masaladii hore wafqigeed oo hal ah hal hal lagu dhuftay asalmadooriye hal xabaa soo hardhaxa wuxuu yidhi wala markaasu wuxuu yidhi walaakin min owlaadi zawji zawjka walaakin miyaa kugu qoran sheego walaakin waxaa usugnaaday min awlaadi zawji zawjka awruurtiisa min athaaniyati midda labaad sahmu sahmi ayaa usugnaaday sahmigaasoo yudrabu loogu dhufanayo fii thuluthi sihaami muwarihihi weladkan kan dhaxal siiyey waa zawjkii dhintay sihaamtiisii thuludkeed sihaamtii saddex aheed thuluth mida u ahaa ayaa loogu dhufan wa huwa waaba kan asaga kuu sheegay wuxuu yidhi thuludku sahmun sahmi weeye yaxsulu lahu waxaa usoo xasila welad kastaoo zawjkan lixda dhexlayda ka mid a sahmuna usoo xasila wa fii suurati zawjin wa ummin wa cammin maata zawju zawjka wuxuu ka dhintay cambintin gabar iyo wa khamsati iqwatin shan wiil oo ama ku aabii hooya ama ku aabba taqadama waxaa soo hormaray annaha tasix inay ka ansaxda min sitiin lixdan inay ka ansaxda waa soo hormarina waa limubaayanati sihaami thaani waxa weeyaan midka labaad maydka labaad sihaamtiisa ayaa ka fogaatay masalatu masaladiisa marka fadrib ugu dhufo lil ummi hooyada maadaama waxa wax lagu dhuftay waa masaladii oo kaamila cashara lagu dhisay masalada dambe mubaayana kala dhexayda sihaamta casharadii oo kaamilaha lixda lagu dhuftay saasay lixdan ku noqoto qof kastoo marka masaladii hore wax kulalahaa casharo ugu dhufo markaasuu yihi fadrib ugu dhufo liummi luulaa gabadhii hore hooyadeed sahmayni laba sahmi oo masaladii hore ay ku laheed fii casharatin ugu dhufo casharadaasoo jamiici thaaniyati masaladii labaad dhamays dhammaanteed ah yaxsulu waxaa usoo xasila lahaa hooyada cishruuna labaatan walicamihaa adeerkeed gabadhii horeo dhimatay adeerkeed sahman hal sahmi fii casharatan ugu dhufo hal sahmiyo masaladii hore ku lahaaye masaladii dambe oo kaamila ugu dhufo wuxuu yidhi falahu casharatuna usugnaatay wadrib ugu dhufo libinti lmeyti caruurtan dame marka iyaga maxaa loogu dhufanaa sihaamtoodii maydka ay dhexlaayeen sihaamtiisi oo dhamaystiran gabadhu casharada shanay laheed mogta nis ay laheede wuxuu ku yidhi libinti lmeyiti maydkii gabadhiisii maydkii athaani ee labaad khamsatan shan shantaasoo min mas'alati mas'aladiisii kamid a fii sihaami sihaamtiisi ugu dhufo sihaamtiisii saddexay aheed sihaamtii athalaatati oo saddexdahaa saddex shan lagu dhuftay falahaa khamsata cashara usugnaatay wadrib marka shanta wiil midba hal sahmiyo kulahaa masaladii dambe ugu dhufo marka sihaamtii muwariskooda oo kaamila oo saddexa wadrib ugu dhufo likullin mid kasta oo min ikhwati kamida sahman hal sahmi fii halaatati ugu dhufo falahu mid kasta waxaa usugnaaday athal falahu waxaa usugnaaday mid kastaba halaathatu ashumin maxaa ku qoran halaathatu ashumin saddex sahmi waqiis calaa dalika saas ka qiyaaso halkaasay munaasaqna ku hartay waqad iqtasara wuxuu ku gaabsaday uu yidhi almusanifu musanifku raximah llahu tacaala walam waqad iqtasara waa gaabsaday uhi almusanifu raximah llahu tacaala walam yadkur ma sheegin siwaa maa idaa maata hadduu dhinto wax ka soo haray maytaani laba mayd faqad oo kaliya laba mayd midaa dhintay dadkii dhexalkiisa lahaaya hal mid ka daba dhintay intaas kaliyuu sheegay laakiin waxaa dhici karta midaa dhintay dadkii dhexalkiisa lahaa ayaa mid dhintay haddana mid kalaa dhintay taasaa dhet haddana mid kala dhintay intuba waa dhacda haddaan loo degdegin dhaxalka dhib badan a la gaara waxaaso dhan laakiin calaamatu baqariga ku mitaalina walam yadkur ma sheeginu siwaa wax ka soo haray maa idaa maata hadday dhintaan maytaani laba mayd faqad oo kaliya liajli tasiiri fududayn darteeduusan ugu gaabsaday yii fududayn darteeduusan u sheegin wey lam yadkur wey liajli tasiiri fududayn darteeduusan usheegin cala lmubtadi qofka bilowga u fududayna walam yadkur ma sheegin kayfiyata qismati tarika halkan masale cusub ka bilaabay oo nad aan matniga ku oolin nadmiga oo uu shaarixu asagu keligiis sheegayo walam yadkur ma sheegin naadimku kayfiyata qismati tarika maalkii laga tego maydku ka tegay sida loo qaybinayo ma sheegin wahiya qaybintaasuna athamaratu lmaqsuuda fannigaanoo dhanba midhaha looga qastaa taasay ahayd bidaat daatada dhan oo loo qastaa waxay ahayd maalkan laga tegay saa loo qaybiya mana uusan sheegin fa naxnu annaga nadkuruha hada sheegaynu yii si himaartii intaas loo soo dhibtoonay loo gaaro wadalika arrinkaas saddex wejuu sheegi doona oo loo qaybiyo wadalika arrinkaas ana tarikata tarikada idaa kaanad hadday ka mid tahay min alumuuri arrimaha almacduudati la tiriyo almutasaawiyati oo siman qadran xagga da qadarka iyo qiimatan xagga qiimada arrimaha la tiriyo waa lacagta arrimaha la tiriyo ee siman xagga qadarka iyo lacagta ka daraahimi sida dirhamyaalka o kale iyo wadanaaniiri fa fiihaa tarikadaas duruqun wadooyin ahaadeen duruq lagu qaybiyaa jirto shana saddexuu kuu sheega marka labada kalena calaamatu baqriga kuu dhamaystiri minhaa duruqdaas waxaa ka mid ah an tadriba adugu inaad ku dhufato sihaama kulli waarithin qof kasta oo wax dhaxlaa sahmiyaalkiisa min almas'alati mas'alada wax ka dhaxlaa fi tarikati tarikada in lagu dhufato qof walbaaba sihaamtii uu ka helay dhaxalka qofaa waxaa lagu leeyahay thuluthuu helay thuluthna waxa weeyaan waa afar afaraad ugu dhufane maalka maydku ka tegay kun dollar hadduu ka tegay kunaad ugu dhifan hadduu boqol dollar ka tegay boqolaad ugu dhifan maalku ka tegaad ugu dhifan markaasi waxay noqonaya haddii saddex haddii boqol hadduu ka tegay oo lagu dhifto boqol dinaaru ka tegay saddexaa lagu dhifto saddex boqol ay noqon saddexdaas boqolaad uqaybeen masalada meesha lagu dhisay haddii lix lagu dhisay lida lixaad uqaybeen haddii lagu dhifay lagu dhisay sideed sideedaad uqaybeen haddii labiiyo toban lagu dhisay labiiyo tobanaad uqaybeen sahmi kamid aha qofka xaqiisu noqona waa wax la ogyahay oo la tajrubeeyey wuxuu yihi minhaa waxaa kamid a an tatriba inaad ku dhifato sihaama kuli waariin mid kastoo wax dhaxlaaya sahmiyaalkiisa min almas'alati masaladii wax ka dhaxlaaya fi tarikati tarikada inaad ugu dhifato sihaamtiisa oo wa tuqsima aad qaybido markaas alxaasila kii soo xasilay cala almasalati masalada aad u qaybido markaad sihaamtiisa ku dhifato wixii soo xasilay ayaad uqaybin waxa weeyaan mas'alada meesha lagu dhisay yaxsulu waxaa soo xasilaya nasiibuhu qofkaas nasiibkiisi mina tarikati tarikada xaggeeda waxa weeyaan ayuu uga soo xasila maal mithaalkani ku caddaan falow maata hadduu ka dhinto qof can ummin wa zawjin wa zawjatin wa cammi wuxuu ka dhintay hooyo iyo zawjo iyo cam laba faradaa ku jirto hooyadu waxay leedahay thuluth ilaa farc waaritan ma joogo walaalo taxadudana ma joogaan zawjaduna waxay leedahay rubuc ilaa farc waarito ma jooge rubuc iyo maxaa ka dhexeeya oo arbaco ka soo baxay maqrijkiisa iyo thuluth oo maqrijkiisu talaata yahay saddex afar lagu dhiftay laba iyo toban ilaa tabaayuna ka dhexeeya laba iyo toban maxaa u ah thuluth afara u ah hooyo afar ay leedahay ogow sahmi zawjada rubuc ay leedahaye maxaa laba iyo toban rubuc u ah saddex saddex ay leedahay zawjadu waa inaad ogaataa camka maxaa usoo haray waxaa usoo hara haddii laysku daro waxa weeyaan saddex iyo iyo afar marka laysku daro waa toddobe waxaa usoo haraya sagaal sagaaluu leeyay wuxuu ku yidhi wa taraka meydkaas wuxuu ka tegay mi-ata dinaarin boqol dinaar falmasalatu masaladu min itnay cashar ay ku dhismay waana sheegnay say ku dhismaydo lisawjati waxa usugnaaday halaatatun oo ah waxa weeyaan rubuc walil ummi hooyada waxaa usugnaaday arbacatun oo thuluth ah walil cami khamsatuna usugnaatay oo casabo u helay haddaba fadrib ugu dhufo lizawjati zawjada thuluthaha thuluthkeedii zawjada halaathataha e thuluth ma lahayn rubuc ay laheede halaathataha saddexdeedii sahmi weeye hadda thuluth loolama jeedo rubuc ay laheed ee rubuceeda labayo tobanka markii loo fiiriya saddex u ah oo saddex ah fadrib ugu dhifo lizawjati halaathataha saddexdeedii fi lmiati bal boqol ku dhifo bal boqol ku dhifo saddex saddex boqol ay noqonaya saddex boqol markay noqoto waa yahay waqsim qaybi alxaasila kan soo xasilay oo saddexda boqola cala almas'alati mas'alada u qaybi labayo toban wey masaladu labayo toban u qaybi labiyo toban haddaad u qaybido yakhruju waxaa soo baxaya lahaa zawjada khamsatan wa cishruuna dinaara labaatan iyo shan dinaar intaasay leedahay labiyo toban markaad uqaybida sahmigii wuxuu noqonaa labiyo shan iyo labaatan shan iyo labaatankaasay leedahay inay leedahay mar kale maskaxda ku dhalaali gabadhaanu maxay zawjadu leedahay soo ruuc maaha boqol afar loo qaybiyo waa afar meelood shan iyo labaatan soo maa waa kaasa marka shan iyo labaatan kaasay leedahay taasaana usoo baxaya hooyada so labiiyo tobanka afar kuma yeelan oo thuludkeedii afar ma noqon afar sahmi wadrib ugu dhufo lilummi hooyada arbacataha afarteedii fi lmiati boqol haddii afar boqol lagu dhifto afar boqol ay noqon waqsim qaybi alxaasila kan soo xasila almas'alata masalada qaybi labiiyo toban afar boqol u qaybi yakruju laha waxa usoo baxo halkii sahmi noqon labiiyo tobanka halaaatun wa halaahuuna wa thuluthun soddon iyo saddex dinaar iyo dinaar saddex loo dhiga meeshiis haddee hooyadu thuluth ay lahda soo boqol thulukeed intaas weeye mogta khalaas intaasaad siini wadrib ugu dhufo lilcami adeerka khamsatan shan filmiati boqol ugu dhufo waqsim qaybi waqsim qaybi alxasila kan soo xasilay cala lmasalati u qaybi shan haddii boqol lagu dhifto shan boqol ay noqonay labiiyo toban haddii loo qabiyo yakruju lahu waxaa usoo baxaya axadun wa arbacuuna wa thuluthaan waana intaas wax uu lahaa wa minha waxaa kamid a an taqsima inaad qaybido atarikata tarikada waa dariiqo labaad marka dariiqo labaad wey dariiqo labaad aan hadda la gela an taqsima inaad qaybido atarikata tarikadii cala lmasalati inaad u qaybido oo boqolkii dinaar labiiyo toban u kala go labiiyo toban u kala go markaa labiyo toban u kala goydo qofkii labiiyo tobanka saddex sahmi ku lahaa saddex iskugu dar qofkii afar ku lahaana afar iskugu dar qofkii shan ku lahaana shan iskugu dar waa intaas wuxuu ku yidhi wa minha waxaa ka mid a an taqsima inaad qaybido atarikata tarikada cala almasalati masalada aad u qaybido oo wa tadriba aad ku dhifato alkhaarija kan soo baxa markaad masalada u dhisto sahm waxa soo baxa fii sihaami kulli waarithin qof kastaba oo wax dhaxlaaya sahmiyaalkiisa aad ku dhifato yaxsulu nasiibu nasiibkiisa soo xasila maal waa kana fa fi lmithaali mithaalka hadda lasoo sheegay iqsim qaybi almiata boqol cala almas'alati masalada uqaybi labiiyo toban uqaybi boqol wahiya mas'aladu itna casharay aheyd yakruju waxaa soo baxaya thamaaniyatun wa thuluth waxay noqon meel kasta laba iyo toban sahmi oo sahmigiiba yahay sideed dinaar iyo thuluth ay noqon marka qofkii saddex lahaa saddexaad ugu dhifan intaas idrib ugu dhufo haa waxa weeyaan thamaaniyada iyo thuluthkaas fi fi halaathati zawjati zawjada saddexdeed ugu dhufo saddexay laheede waxa usoo bixin waxa weyan intii ay laheed oo shan iyo labaatan shan iyo labaatan wa arbacati alummi hooyada afarteeda ugu dhufo intii ay laheedaa soo bixin oo ah soddon iyo saddex iyo thuluth wa khamsati alcami adeerka shantiisa ugu dhufo intii adeer lahayaa soo bixin oo afartan iyo kow iyo thuluthaad yaxsulu waxaa usoo xasilin likulli waaxidin mid kastaba maa dakarna intaan soo sheegnay taasuna waa dariiqada labaad dariiqadaa saddexaad tanaana ugu fudud tanaa ugu fudud tan waxa weeyaan waa casha garatay qof walba waa iska fahma waana qaabka xataa dad badan dug usoo degdegda haddii xataa iyadoon dariiqooyinka loo sheegi laha qayb wa minhaa waxaa ka mid a an tansiba inaad nisbaydo sihaama kulli waarithin qof kasta oo wax dhaxla sihmayaalkiisa min almas'alati mas'alada wax ka dhaxla ilayhaa inaad u nisbaydo boqolka boqolkaad u nisbayn sihaamtiisa oo mathalan haddii lagu yidhi oo wa ta'khuda aada qaadato marka mina tarikati tarikada bitilka nisbati nisbadaas falma'kuudu kala soo qaadataa xisatu waa nasiibkiisii mathalan waxaad leedahay hooyadu rubacay leedahay m hooyadu waxaa leed thuluth ay leedahay soo maha hooyadu thuluth ay leedahay waxaad leedahay boqol saddex loo qaybiyey meesheeda colcoletar a qaadan markaasaa leedahay hadday lacagba tahay markaasaa leedahay saddex u qaybi boqol soddon iyo saddex iyo dinaar saddex loo dhigay meeshiis intaasaad siini waxaa leedahay maxay heshay sawjadu maxay leedahay rubuc maalka laga tegay un afar uqaybi maalsi boqol haddii laga tegay boqol afar uqaybi shan labaatan haddii guriya laga tegay guryaha waxaa leedahay afar meelood meel leeda khalaas haddii ari laga tegay waxaa leedahay iyo geel iyo dadkaa leeda war afar igu kala xira markay u kala xiraan meel iska furaad leeda wado waa dariiqada ugu fudud oo qof walbaaba usoo degdegay wa minha waxaa ka mid yuri an tansiba inaad nisbaydo sihaama kulli waarithin mid kastoo wax dhaxlaa sahmiyaalkiisa min almas'alati mas'alada xaggeeda wax ka dhaxla ilayhaa tarikada inaad u nisbaydo oo wataakuda aad ka qaadato min atarikata tarikada bitilka nisba falmaakudu kala soo qaataa xisatu weye fa nisbatu halaathati sawjati sawjada saddexdeedii haddii loo nisbay ila lmas'alati rubcuhaa wey waa boqolka un waxa weeyaan waxa weeyaan rubceed fakud lahaa u qaad rubca mia boqolka rubceeda uqaad wa huwa rubcuna hamsatun wacishruuna weye wa nisbatu arbacati alummi hooyada afarteeda nisbadeeda ila lmas'alati loo nisbeeyo thuluthun wey waa thuluth falaha hooyo waxa u sugnaaday thuluthulmia boqolka waxa weeyaan thuluthkeeda wa huwa thuluthulmi'ana halaatatun wa halaahuuna wa thuluthun waayo wa nisbatu khamsati alcami tanaa ugu adag fiirin adeerka waxa weeyaan waana tan in la fahmo midda muhiimkaa adeerka shantiisa haddii loo nisbeeyo mas'alada meequu qaatay waxay noqonayaan rubucun wa sudus wuxuu qaatay rubuc iyo sudus maxaa yeelay rubuc labiiyo toban rubiceed waa saddex labiiyo toban suduskeedna waa labo isku dar shan labiiyo toban maxaa rubuc u ah saddex labiiyo toban sudusna maxaa ah labo shantaas u qaatay marka waxaad leedahay boqol meeqaa u ah rubuc intaas waa siin haddana meeqaa sudus u ah waa siin inta iskugu darto sida si kale haddii kale kuma ilaa nisbo kale kuma laha kuma kimaan karto falahu waxaa usugnaaday rubculmaali maalku afar loo dhigay meeshiis waa khamsatun wacishruuna iyo wa sudusuha rubculmiati wey waashaas waa kaaqad falahu waxaa usugnaaday rubculmiati boqolka rubceed wa huwa khamsatun wacishruuna wey iyo wa sudusuha boqolka suduskeed waana sitata cashara iyo wa huluthaa intaasuu qaada wahaadal weji wejkan wuxuu ku yidhi yucmalu bihi waa lagu camal falaa fi tarikati tarikada almacduudati la tiriyo iyo waqayrihaaba midda maguurtada xoolaha lacagta sawaan waa isku mid kaanad inay tahay ajzaauhaa tarikada ajzaadeedu muttasilatan mid isla xiriirta hal beer hal guri oo munfasilatan mid kala socan geel ari lo oo kaleeto mutasaawiyat alqiima qiimaheedu inuu isla egyahay oo mukhtalifa inuu iskhilaafsan yahy maxaa yeelay qofkii rubucle waxaad leedahay war maalku afar loo dhigayu meelleeya qofkaas aad leedahay khalaas maalkii warka inta la qiimeeyo oo kala isku qiimeeyo afar loo dhiga meeshiis waa la soo saaraa halkaasay ku dhammaatay mas'aladii oo ahayd tarikasa loo qaybina baabu miiraathi lkhuntha labeebshihii dhaxalkiisii baabkiisii weeye labeebshaha almushkili ee ishkaalka gelinaya halkan waxaan ka gelaynaa dadka wax dhexlaa waa saddex rag iyo dumar iyo mush iyo khuntha waxaad aan rag iyo dumar ahaynu ma jiraane qof waxaa jira aan la kala oqoon inuu rag yahay inuu dumar yahay laakiin xaq ahaan waa un mid marka qofkaasna xaq uu leeyahay waa ijmaac inuu dhaxal leeyahay laakiin waa dhaxalkiis waa dhib badany sidao wax dhaxli lahayn halkaa laga gela ilaa rag iyo dumar midnaa nasiib gooniyuhula marka midka uu yahay haddii la oqoodo dhib male khunso kasta ha ahaato haddii la oqoodo inuu nin yahay iyo haddii la oqoodo inuu naag yahay hadee middaasa wax lagu siin laakiin marka la oqoo waaya laga hadla sidaas darteedu almushkil kugu dar aqulu waxaan leeyahay uu yidhi kaana ymbai waa kaana shanigu wuxuu yahay yembaqii inay u haboon tahay liman qofkii wadaca dejiyey atarjamata tarjamada an yaquula inuu yidhaahdo baabu miiraathi lkhunhaa almushkili wlmafquudi wlxamli inuu yidhahdo ilaa saddexdaasay ka hadlaydaa tarjamada inta kuhoos abyaadda ku hoos jirtaa inuu yidhaahdo qunfihii dhaxalkiisii mushkilkaha iyo qofkii la waayey iyo uurku jirkii dhaxalkoodii hada maxalu inuu yidhahdo maxaa yeelay fa ina naadima naadimku dakara waa sheegay humaa mafquudka iyo xamliga aydan noqon sheegay taasu miday ahayd ow amase kaana yambaqi waxaa habboonaa yufrida an yufrida inuu u kala yeelo kula mas'alatin masale kasta oo min almasaa'id halaasi saddexda masale ka mid a bibaabin baab midna ma yeeline baabu miraathi lkhunha almushkil unta yidhi uu abyaadii ka hadlayday khunhaha iyo tii mafquudka ka hadlayday iyo tii xamligu kusoo aroori meeshaas waa muhiim in la baraarujiya waa ahayd khunihiyuu ku galay labeebshihii nin iyo naag miduu yahan la oqoon wlkhunhaa khunhaha khunhaha almushkilu ee ishkaalka keenaa qismaani laba qaybood waayo kuwa kaloo dhan dhib male qismun qayb lahu waxa usugnaaday aalatu rijaali raggii aaladiisii iyo wa aalatu nisaa rag haweenka aaladooda labadiiba isla leey meeshii dumarku ka kaaji jireen iyo meeshii raggu ka kaaji jireen labadiiba waa leey jamiican dhammaan xaalay yihiin kaasu waa jira asagaana roob oo kuwa kasii daro kaasaa roob sababtoo ah kaas waxaa dhacda isagoo saqiira in la garto inuu nin yahay inuu naagi oo waxa weeyaan calaamadaha lagu garto kow waxa ugu horeeya waxaa kamid a meeshuu ka kaashayo labadii aladood waa leey mid hadduu ka kaasho tan kale waa iska ceeb dhaktara lageyna waa laga soo hagaajina hadduu mid ka kaasho tan kale uusan ka kaashayn markaasba waa la kala garta mushkil maba aha hadduu labadaba ka kaajaya dhib badan hadduu labada ka kaajayana waa la fiirina midda kaadidu ka soo baxe hadday labadooda mid kaadidu ay degdeg uga soo baxdo midna markuu cabaarkaas wado ay ka timaado bis kaasaa loo xukmina nin iyo naag midda uu yahay midda uu kaadida meesha kaadidu ka hor timaada loo xukmina hadday isku mar ka bilaabato laakiin midna kaadidu badan tahay midna yartaa ugu dhibada taasoo kale madaahibtu aad iskugu khilaafaan aad isku xataa shaaficiyadu laba qol kasi kale leeyahy marka qismun lahu aalatu rijaali wa aalatu nisaai uu leeyahy waa mid jamiica wa qismuna lahu waxa usugnaaday huqbun dalool ha huqbatun huqbatun wey a waxa weeyaan thaqbun iyo thuqbun labadu waa jira lakin thuqbatun wey matniga thaqbun iyo thuqbun weliba afsaxna waxa ahay dhihi jireen thaqbun laakiin thuqbatun wey tan waana la goda thuqbatuna u sugnaaday dalool daloolkaasoo yakruju minha uu kasoo baxayo albawl kaadidi thuqbadaasoo laa tushbihu aan u ekayn aalatan aalad aaladaasoo min alaalateini kamid aaladii rijaashana uma eka tii haweenkana uma eka halkaas taasaa ugu dara wuxuu ku yidhi wahaada thani midkan labaad oo daloolka yarkaa leh mushkilun wa fiiri kii hore labada aaladood lahaa mushkil kuma dhihin maxaa yeele kaasu mushkil wuxuu noqdaa markuu labadaba isku markaadadu ka bilaabato ayna ekaato markaas waa mushkil rasmiya laakiin inta kale o dhan waa ka ronya kara wahaada thani midkan labaad mushkilun waayo laa yatadixu ma caddaado maadaama sabiir intuu saqiir ba yahay ma caddaado lakin hadduu qaan gaaro hore ka kala caddaa see lagu kala gan hadda garaa kasoo bixi mid haddii mid gar ka soo baxo khalaas nin inuu yaha loo xukmin wixii kaleeto dhakhtarnimay rabtaa iyo in la daweeyo haddii mid naasa uu yeeshana khalaas waa la xukmina gabar inuu yaha loo xukmina hadday mid xaylo oo labadii meelood mid ka xayla oo xayl ka yimid khalaas hadday xaylba yimid waa caddaata arrinta sooma calaa kulli xaal calaamada waaweyn agu kala qona muyuulka xaggiisa xataa mid ragga xaggiisa u ilana mid dumarka u ilana mar haddii qaangaar yimaado wax calaamado badana lagu kala saari kii gar ka soo baxo waa la xukmin waa rag kii xayla waa la xukmin tii naasaya waa la xukmin calaamadihii rag iyo dumarka ay isla lahayna soo baxay mar haddii qaangaar yimaado fa idaa balaqa hadduu gaar hadduu qaan gaaro midkaan midkaan oo xataa god kale amkana waxaa suurtagala itidaafu cadan xandaashadiisa wal awalu mid ka horeeya oo ah labada aaladood leh qad yatadixu inuu caddaabaa la arkaa wain kaana sabiyan ba ha ahaadeen weli ishkaalihimaa sababaha ishkaalka keena iyo watidaaximaa cadaanshadooda calaama calaamaatuna u sugnaaday calaamadahaasoo min albawli ah ma ujeeda meeshuu ka kaashahay iyo wa shahwati shahwada ah iyo wa qayrihimaa sida garkii iyo naasii oo kaleeto wa maxalu dikri dalika arrinkaas meelaha lagu sheega iyo wabastu faahfaahintiisu kutubulfiq waay taxqiiqaadka oo saalix fawsaan lafkiisu si fiican u bastiya si fiican u bastiya walgarad ujeedadu hunaa halkaan ma ahan inaan kala cadayno sidaa lagu garto rag inuu yahay inuu dumar yahay ma ahan meeshaan kayfiyatu irthi lmushkili qofka mushkilkaa dhaxalkiisa qaabkeeda weeye iyo wa irthi man qof dhaxalkiisa macahu la jiro min alwarahati waraha ah xaala ishkaalihi xaaladda ishkaalkiisa xaaladeedana qaabka wax u dhaxlayo ilaa asagii hadduu rag yahay iyo hadduu dumar yahay isku dhaxal maaha qofka la joogaana badanaaba wa dad badan waxaa jira waa kala duunaana haddii rag la joogana nasiibay qaadan lahayn haddii dumar la joogana nasiib dad waa jira aan isbedele taas waa ugu dara wuxuu yidhi marka dad waxaa jira dhinacyada uu ka imaanayo rabaa inuu kuu suuray marka wuxuu yidhi walaa yutasawaru lama suuraysto an yakuuna lmushkilu noqdo zawjan walaa zawjan ma noqon karo maxaa yeele haddee zawj hadduu noqdo rag uu wax guursaday ishkaalba ka bax zawjo hadduu noqdo la guursadayna ka bax marka waa licadami sixati munaxakatin in la nikaaxiyaba ma ansaxdo waxa weeyaan khunfe khunfe oo mushkil ah maba ansaxdaba in la guuriyo waa licadami sixati munakaxati guursashadiisa ansixideedaaba la waayo ko walaa aban aabana ma noqdo ila hadduu wax dhalay waaba cadya walaa jadan ma noqdo walaa umman hooyo ma noqdo ila cunug hadday dhasho waaba caddaatay arrintu walaa jaddatan ayeyana ma noqdo intaas ma noqdo waxa weya ibni iyo akh iyo meelahaasu ku wareega badanaaba iyo cam iyo meelahaasu ku wareega liannahu low kaana hadduu ahaa laha waaxidan mid oo mimaa kii kamid a dukida lasoo sheegay lakaana waadixan waa caddaalaha walfardu arrinka hadda la qadara oon rabno inta qadarno in axkaamteeda la caddeeyana anahu mushkilun inuu yahay wey waaye wa ama alwaadixu midka cad fa xukmu xukunkiisu waadixu wuxuu ka cadya mimaa saqa wixi soo hormaray oo hadduu ragnimo u caddaatana raguu ku xugun yahay hadduu dumarnimo ku caddaatana dumaruu ku xugun yahay wain yakun fii mustaxiqi lmaali khunfan saxiixun bayinu lishkaali faqsim cala alaqali walyaqiini taxda bilqismati watabyiini labadaas weyd uga hadla wuxuu yidhi wain yakun hadduu ahaado fii mustaxiqi lmaali maalka kan mutay jinsiga shas dadka mutay khunfan qunfi hadduu ku dhex jiro qunfahaasoo saxiixun qunfanimadiisu ay saxiix tahay ilaa hadduu kala caddaada qunfo saxiixa maaha waaba caddaado khunfahaasoo bayinu ishkaali ishkaalkiis uu cad yahay in ishkaal cadu ku jiro oo aan rag iyo dumar loo kala saarkarin ku cad faqsim waxaad ku qaybidaa inta hore baydka hore o dhan wuxuu uga hadla fiiri waa in khunfo oo mushkilu joogo kaliya ee waa baydkaas waxa dhan waa khunfo looga hadla wuxuu yidhi faqsim qaybi calal aqali kan yar ku qaybi iyo wal yaqiin inta la hubo intaas uga hadla weliba waa intaas waa baydka barkiisaas faqsim ku qaybi calal aqali kan yar wal yaqiini kan la hubo taxda waa jawaabtii faqsim dalabkii taxda waxaad ku nasiibsan bilqismati qayb iyo watabyiin cadday baydku ku buuxsan ee intaas uga hadlay waa maxay fiiri mar ragaad ka dhigin marna dumar qofkii labadaas xaala midkood qadi lahaa dadka oo dhaxalka la leh waad qadini waad qadini ilaa wax ugu yar waa in la qadiyo qofkii haddii ragnimo ku caddaata qadi lahaa waad qadin qofkii haddii dumarnimo ku caddaata qadi lahaana waad qadin horta taas halkaas ka bilo mar labaad haddana rag ka dhig marna dumar ka dhig qofkaan isbedelayn nasiibkiisu nasiibkiisaad siini kamila haddana mar dumar ka dhig marna rag ka dhig qofkii marna wax badan qaada lahaa labada xaalood mid kamid a marna wax yar qaada lahaa waxa yarkaa had siin mar walba midda u dhibka badanoo qofka kula dhaqin asagaa soo haray kunsaha dumar ka dhig bal wuxuu heli lahaa fiiri ragna ka dhig wuxuu heli lahaa fiiri labadooda midka u wax yar mid hadduu qadi lahaa waa qadini mid hadday u wax yaraa laheedna wax yaraad siini xaalad uu qadi lah haduu jirto waa qadini hadduusan marnaba qadeen laakiin hadduu rag yahayna uu wax qaada laha hadduu dumar ya wax qaada laha midda yarad siini ilaa iyadaa la hubaa inuusan marna ka yaraadeen intaas wey khalaas fiiri aan kusoo celin waxaan nidhi asaga marna dumarnimo ku fiiri marna ragnimo ku fiiri labadaas xaala mid kamida qofkii qadi lahaa dadka warasada ah oo la jooga waad qadinay kaas qofkii aan marnaba qadeen oo nasiibkiisuna isbedeleyna nasiibkiisaad siini qofkii aan marna qadeen laakiin marna wax yar qaada lahaa marna wax badan qaada lahaana wax yaraad siini dadka la jooga saddexdaas wey asagaa soo haray marna dumar ba ku fiiri marna ragnimo ku fiiri maruu qadi laha hadduu jirto qadi maruu wax yar qaada laha hadday jirtona wax yar sii hadduusan isbedelayna wixiisa sii asna saddexdiiu noqon soo ma jeed asna saddexuu noqon dad kala joogana saddexdaasay noqon saddexdaasay noqon wuxuu ku yidhi faqsim ku qaybi calal aqali nasiibka yar iyo wal yaqiin hubaasha inta ah oo la hubo marnaba iuusan ka yaraysteen taxda waxaad ku nasiibsan bilqismati qaybta iyo watabyiin caddaynta ayaad ku nasiibsan aqulu waxaan leeyahay yidhi idaa maata insaanun insaan hadduu dhinto oo wakallafa uu ka tago warahatan dad wax dhexlaya warahadaasoo fiihim dhexdooda khunha khunha uu ku jiro khunhahaasoo mushkilun oo ishkaal geliya khunhahaasoo bayinul ishkaali ishkaalkiisu uu cad yahay ee daahirul ishkaal ishkaalkiisu cad yahay oo rag iyo dumar midu yahay in la gara karin fa yucaamalu waxaa loola dhaqmaa huwa isaga khunhaha ah iyo waman dadka macahu la jira oo min alwarahati warahada ah bil adari sida u dhib badan sida u dhib badan min dukuurati lkhunha khunhaha ragnimadiisa iyo wa unuhati dhadignimadiisa midi u dhib badan fa yucdaa waa la siin kullu waaxidin qof kastaba alaqala kan yaraanta badan almutayaqana ee la hubo camalan liajli camalin ku dhaqmid darteeda loo siinaa bilyaqiin hubaasha lagu dhaqmaa wa yuuqafu maalaa soo hara marka waa la hubaa maalaa soo hara saa la yeela wa yuuqafu waa la joojinaa albaaqi inta soo harta ilaa itidaaxi xaalilmushkili mushkilkan xaaladiisa cadaanshadeeda inta laga gaara oo fa yucmala markaas lagu dhaqmo bixasbi khalaas hadduu ragnimo qaato hadduu dumar qaato oo ya kala caddaato khalaas o amase ilaa an yastalix inta iyagu ka heshiiyaan hadday iyagu yidhaahdaan war ma sugi karna mar la kala caddaayna ma naqaan anaga heshiinayn asagiina qofkaan gaara uu yahay oo yidhahdaan wareedhe rag ama dumar waxaad rabtaa ahaado intaasna qaado intaasna anagu qaadano khalaas waa loo dayna lakiin adigu dhaxalka saasaad uqaybin amilada wax ku caddaanaya falow maata hadduu dhinto can ibnin maydaa dhintay can ibnin wiilu ka dhintay iyo wa waladin caruur khunhan quntha ah qunhahaasoo mushkilun mushkil ah mushkilin mushkil ah mushkil ah quntha mushkil ah can ibnin wa waladin kunthan kunhahaasoo mushkil ah uu ka dhintay labadan caruur ka dhintay mogtay marka bal ku fiiri wiilka sida u dhib badan wiilku marna ma qabin ilaa maba ibni maba dhaco kaliya hadduu wiil ahaa lahaana maalka waa la kala bari lahaa nisu heli laha hadduu gabar ahaana uluaanu heli laha lidakr mil ad uthayeyn yaa u dhib badan marka inuu wiil noqdo bis wey maalka kala bar waa la hubaa marna uusan nis ka yaraysten wiilkan horta niskiisa si xaa soo haray qunsaha asaga inuu wiil noqdo iyo inuu gabar noqdo waxa udhib badan gabar inuu noqdo maxaa yl ulu u qaada la haduu gabar noqdo hadduu laakiin wiil noqdo baru qaada lahaa ulu si uluka la huba inuusan ka yaraysteen maxaa soo haraya sudusaa soo hara maalkii lixaad u qaybiday waxaad siiday waxa weeye waxaad siiday wiilka saddexaad siday nisus asna thuluthaad siiday oo saddex laban saamiyaad siiday hal saamiyaa soo haro sudus suduskaas meelaa la dhiga waxa leeda intaad ka heshiidaan amuu ka kala caddaado halkaasa yaal khalaas falow maata hadduu ka dhinto can ibnin wiil iyo wawaladin khunhan khunhahaasoo mushkilin mushkil ah fa bitaqdiiri dukuurati lkhunha khunhaha ragnimadiisa qadarideeda yakuunu maalu maalku wuxuu noqonaa baynahu khunhaha iyo wa bayna alibni wiilka bisawiyati mid sinsima likulli waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka mid a nisfu lmaali usugnaa lahaa wa bitaqdiiri unuuhatihi dhadignimadiisa qadarideedana yakuunu waxaa usugnaana lilkhunha khunhaha athuluthu thuluth walilibni wiilkana athuluthaaniya usugnaana fa yuqadaru lkhunha marka khunhaha marka isaga wax la siina waxaa la qadaraa fa yuqadaru waa la qadaraa alkhunha khunhaha unhan dhadig xaalad uu yahay aa la qadari xaaladaasa wax lagu siin fii xaqii xaqiisa lagu fii xaqi nafsi nafsadiisa xaqiida marka wax la siinaa saasaa lagu qadari fa yaud wuxuu qaadanaa athulutha maalkoo saddex loo dhigay meel inuusan ka yaraysteyn ila waa la waay faqad wa yuqadaru waa la qadaraa huwa khunhahan dakaran xaalad uu yahay lagu qadarin fii xaqi libni wiilka xaqiisa markii wiilka wax la siina ila wiilka waxa udhan badan inuu wiil noqdeen fa ya'khudu wuxuu qaadanaa alibnu wiilku annisa maalka barkiisa liannahu barkaasu mutayaqanun bihi waa mid la hubo inuusan wiilku ka yaraysteen wa yuuqafu waa la joojinaa asudusu suduska suduska albaaqii soo haray baynahumaa dhexdooda xataa yatadixa intuu ka caddaado xaalulmushkili mushkilka xaaladiisa ow yastalixa ama uu iyagu ku heshiiyaan khalaas wa culima waxaa laga ogaaday min mafhuumi kalaamihi naadimka hadalkiisa mafhuumkiisa annahu sha'niye low lam yakhtalif hadduusan iskhilaafi lahayn nasiibu lkhunha khunhaha nasiibkiisu hadduusan iskilaafayn oo hadduu rag noqdo iyo hadduu dumar noqdo isku wax qaadana ko ow amase lam yakhtalif uusan iskhilaafayn nasiibu kayrihi isaga qayrkiisa nasiibkiisa oo miman dad ah macahu la jira oo min alwarahati warahada ah yucdaa waa la siina nasiibu nasiibkiisa kaamilan xaalu yahay mid dhamaystiran liannahu nasiibkaas alaqalu midka yar ah ha hadduu khunhaha rag laga dhigo iyo hadduu dumar laga dhigo asaga haddaan nasiibkiisu iskilaafayn nasiibkiisa kaamil ha la siina dadka waratadaana qofkii aan nasiibkiisu iskhilaafeyn quntahan dartiisa nasiibkiiso kaamila la siin waa intaas waana kan falow khallafa hadduu ka tago meydkii akhan shaqiiqan walaal ku aabiyo hooyaa iyo wa walada ummin waladul um khunhan khunha ah mushkilan wa walada ummin waladul um waladul um kaasoo khunhan khunha ah khunhahaasoo mushkilan oo ishkaal geliya ma og tahay waladul um isma khilaafin jirin nasiibkiisu rag iyo dumar kaana lahu waxa usugnaanaa waxa weeyaan waladul umka asudus sudus fardan ugu sugnaana liannahu waladul umka laa yakhtalifu isma khilaafo bidukuurati ragnimadiisa iyo wa unuhati dhadignimadiisa sudusaa la siin wali shaqiiqina albaq inta kalu qaadan ilaa midka kalena iskhilaafi ma haddii gabaru la jirto waladul umana sudus ay qaada laheed haddii wiilla jirina sudusu qaadala shaqiiqana iskhilaafi ma nasiibkiisu asaga kuntahana iskhilaafi ma markaas waxba dhibi ma o maal haddana kale walow khallafa hadduu ka tago maydku bintan gabaruu dhalay iyo wa walada abaweyne caruur ku aabiyo hooya o walada abin ama caruur ku aaba khunhan oo khunha wuxuu ka tegay hal gabaruu dhalay iyo hal caruuroo ama ku aabiyo hooya ama ku aaba oo khunhan khunha ah oo khunhan khunha ah khunhahaasoo mushkilan oo ishkaal geliya haddii fiiri wiilla jiri lahaa oo wiil noqon laha gabadhan horta bintada ayada marnaba nasiibkeedu isma khilaaf maaayeel caruurkan oo walaalka meydka la ah ma ta'hiiriyo iyada nisaylada niskeeda qaadale hadduu wiilla jiri lahaa casabatun binafsi ohaala baaqiga sohar casaba u qaadala hadday gabaru la jirtiina waa taqaanaa akhawaat maca albanaat casabaad waa nagii soo marnay casabatun maca alkayri noqo laheedoo inta soo hartay casaba u qaadale marka isma khilaafayo maanta fiiri wuxuu ku yidhi falilbinti anisiyo usugnaaday fardan faradnimo ugu sugnaaday walilkhunsi waxaa u sugnaaday albaaqi inta soo hartay tacsiiban ayuu ugu sugnaana lnnahu hunhahan imaa casabatu binafsi inuu yahay hadduu wiil yahay waa casabatu binafsi aw casabatu maca kayrihi inuu yahay hadduu gabar yahan waa casabatu maca kayri marka marnaba isma khilaafay inta soorta waa qaadala walow khallafa hadduu ka tagila ka tagi laha meydku zawjatan zawjo ko iyo wa umman hooyo iyo wa waladan khunhan caruur khunha ah mushkilan oo ishkaal geliya waa waladan caruur caruurkao khunhan khunhaa khunhahaasoo mushkilan ishkaal geliya iyo wabnan wiil masaladaas fiiri zawjada ayada far isma khilaafayo nasiibkeedu maxaa yeelay mar carruur hadduu joogo ayada iskugu mid thuminay qaadataa laakiin hooyada fiiri ehe hooyadu sudus hahay nacam hooyadani sudus farca waarisa jooga sudus ay leedahay isma khilaafo labadan carruur walad wiilkaas wiilkaas oo arrintiisu caddahay haddii kan la jiraa oo khuntahaanu ku cadaa laha wiilnimo nisu qaadan laha waa ku yaraa laha maal a kala bara lahaay hadday gabarnimo ku caddaatana luluhan inta baaqda uluhaankeed baaq ulutha baaqin ayuu qaada laha keliya wuxuu ta'hiirina waa ibniga markaas oo kale haye wuxuu ku yidhi fali zawjati zawjada athumun yaa usugnaaday walil umin asudus yaa usugnaaday lianna fardahumaa faradkoodu laa yakhtalifu iskuma khilaafo bidukuurati lkhunhaa khunhaha ragnimadiisa walaa biunuhati ilaa hooyo marba haddii farc waarta jooga ayuu wax iska leedahay sudus zawjana haddii farc waarta jooga thumuna iska leedahay isma khilaafo kaliya waxuu iskhilaafaa waa wiilkaas la jooga iyo khunhaha laftirkiisa wuxuu ku yidhi welil khunhaa khunhaa waxaa usugnaaday thulutu baaqi inta soo harta maxaa yeele waxa laleeyahay hadduu gabar ahaa laha muxuu qaada lahaa wiilka iyo isaga saddexa loogu qaybi laha thulutulbaaqi u qaada laha hadduu wiil ahaa lahaana nisfulbaaqi u qaadala markaa yaa u dhib badan thuluthulbaaqi thuludka si walilkhunha waxaa usugnaaday thuluthulbaaqi walilibnina waxaa usugnaaday nisfulbaaqi wiilka ilaa waxaa u dhib badan in khunhaha wiil laga dhigo oo ula kala barto ayadana saasaa loo qadari wa yuuqafu waa la joojinaa sudusulbaaqi inta soo hartay suduskeed ayaa la joojin baynahuma dhexdooda ilaa ay ka heshiiyaan ama ay kala caddaato fa mas'alatu dukuuratihi ragnimadiisa mas'aladeedu tasixu waxay ka ansixeen min hamaaniyatin wa arbaciina wa mas'alatu unuuhatihi dhadignimada mas'aladeeduna tasixu waxay ka ansixin min inayn wa sabciina hadday laba masale markay tahay jaamica loo sameyn waljaamicatu midda jumcinayda lahumaa labadooda miatun wa arbacatun wa arbacuuna wey waa litawaafuqihimaa labada cadad cadadka ah hamaaniya wa arbaciin iyo cadadka inayn wa sabciina ayaa isku waafaqa bihuluthey thumun ayaa isku waafaqaya tan waa in la dul istaaga sida ay ku timid waxaan leenahay masalada meeqa faradaa ku jira waxaa ku jirta sudus iyo thumun kaliya maxaa ka dhexeeya tawaafuq bin nis sitada niskeedoo saddexa sideed ku dhifo afar iyo labaatan ay ku dhisan afar iyo labaatan ka qayb hooyada c waxay leedahay suduse afar iyo labaatan sudus afara u ah c labaatana soo hartay zawjada thumunay leedahay afar iyo labaatan thumunkeedu waa saddex c maxaa soo hara toddoba iyo toban haddii la yidhaha marka labadaa soo harto mushkilka marna rag ka dhig marna dumar ka dhig marka kuntaha haddii rag laga dhigo oo laba wiil joogto toddoba iyo toban ma qaybsanto lama uma qaybsanto uma qaybsanto maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya tabaayun labo iyo toddoba iyo toban labada madax ku dhufa masalada asalkeeda masalada asalkeedi meequ waa afar iyo labatan soo maaha laba ku dhuf afartan iyo sideed sidaasay afartan iyo sideed ugu ansixi marka afartan iyo sideed la geeyo soddon iyo afar heli lahay waana uqaybsanta waa kaas haddii ay rag dumar noqdaan toddoba iyo tobanaa kusoo aaday haddii uu khunfuhu dumar noqdo saddexa loo qaybina marka saddex iyo toddoba iyo toban tabaayuna ka dhexeeya tabaayuna ka dhexeeya saddex ku dhufo afar iyo labaatan waa toddobaatan iyo laba saasay ku imaan waa la garta waxaad marka samayn waxaad leedahay toddobaatan iyo labo masale jaamicaha loo samayn marka oo inuu dumar yahay iyo rag yahay ka dhexayda mas'ale jaamicaha loo samayn waxaad leedahay maxaa ka dhexeeya afartan iyo sideed iyo toddobaatan iyo labo tawaafuq bithuluthi thumuna ka dhexeeya thumun thuluthkiis ay isku waafaqayan afartan iyo sideed thuluthu thumun waxa weeyaan labo ku dhufo toddobaatan iyo labo boqol afartan iyo afar wey toddobaatan iyo labo thuluthu thumunkeeduna waa saddex saddex ku dhufo afartan iyo sideed waa boqol iyo afartan iyo afar saasay ku imaanaan marka xoogaa wna wuuna furfurin n baqariga laftirkiisuna masaladaas wuxuu ku yidhi markaad saas tidhaahdo lizawjati zawjada waxaa uga sugnaaday minhaa masalada tamaaniyata cashar tamaaniyata cashar ay ka helin boqol afartan iyo waxa weeyaan boqol afartan iyo iyo afartan sideed iyo toban ka helin waxa weeyaan sidaasay ay helin mar walba ayada ilaa iskhilaafi mayde waayahay ayadan calaamatulbaqariga siday ku helay iyo sida ku imaanaydo isagaa kuu furfuraya aad u fiiri walilummi hooyada waxaa usugnaaday arbacatun wa cishruuna walilkhunhaa waxaa usugnaaday bitaqdiiri unuuhati dhadignimadiisa haddii la qadaro arbacatun wa halaaثuuna a usugnaatay walilibni wiilkana waxaa usugnaaday axadun wa khamsuuna bitaqdiiri dukuuratin khunhaa maxaa yeelay waxaa usoo haraya boqol iyo laba usoo haraya boqol iyo laba usoo haray marka la siiyo hooyada iyo zawjada boqol iyo laba marka barkeed waa konton iyo ko ilaa isaga waxa weeyaan in wiilla joogaa lagu qadari khunhahana waxa weeyaan thuluth boqol iyo laba thuluthkeed waxa weeyaan waa soddon iyo afartaas thuluthkeed wuxuu ku yidhi konton iyo ko ayaa wiilkan usugnaaday bitaqdiiri dhukuurati lkhunha khunhaha inuu rag yahay ayaa lagu qadari isaga walmawquufu kan la joojina baynahuma dhexdooda sabcata cashara wey toddobiyo tobankaas ku heshiyaa laleey wa fuhima waxaa laga fahmay min kalaami naadimin naadimka kalaamkiis waxaa laga fahmay aydan qoshee annahu shaniye low kaana alkhunhaa khunhaha ow kayruhu amase kayrkiis oo min alwarahati ah yarisu hadduu noqo lahaa bitaqdiirin qadarid cafan cafan annahu shaniye low kaana alkhunhaa khunhaha ow kayruhu kayrkiis oo min alwarahati ah yarisu hadduu dhaxli lahaa oo wax dhaxli lahaa bitaqdiirin bitaqdiir haddii la qadaro si walaa yarisu waxna uusan dhaxleen bitaqdiirin aakhara si kale haddii la qadaro labada markii ragnimo la qadaro iyo dumarnimo markii la qadaro mid kamida qofkaan wax dhaxleen lam yucda la siima shay hadduu khunhaha laftigiisa yahay iyo dadka la jiro warasada hadduu yahay qofkii labada xaalo mid kamida qadi lahaa waa la qadin maxaa yeelay liana alaqala midka yaraanta badan huwa laa shay-a waa wax la-aanta wax la-aana ugu yar wax walba falow taraka waana kan hadda uu kuu miaali falow taraka hadduu ka tago maydku waladan khunhan caruur mush khunha ah khunhahaasoo mushkilan mushkil ah falow taraka hadduu ka tago waladan caruur caruurkaasoo khunhan khunha caruurka khunhahaasoo mushkilan oo ishkaal geliya iyo wacaman adeeru ka tegay fiir haddii uu wiil noqo lahaa maxaa la dhihi lahaa adeer xaa u yaalla maalkooda qaada laha hadduu gabar noqon lahaana nisu qaada lahaa markaasa niska kale adeer qaada laha soo maha adeer marka labada xaala mid kamiduhu qadi laha khalaas adeer waxma yeelin marka khunhahana baraa la siiyo barka kalea la joojina fiiri wuxuu ku yidhi fa bitaqdiiri dukuurati khunhaha qadari ragnimadiisa haddii la qadaro lahu waxaa usugnaaday khunhahaas alkullu maalka dhammaantiis maalka o dhan wada qaada laha wiil hadduu dhalay adeer waxma yeelin walaa shay-a waxba uma sugnaan lilcami adeerka wa bitaqdiiri unuuhati khunhaha dhadignimadiisa haddii la qadaro lahu khunhaha waxaa usugnaa lahaa annisfu bar fartan faradnimo ugu sugnaa lahaa walbaaqi inta soo hartan licami usugnaa lahayd casab u qaada lahaa fa yuqadaru marka waa la qadarin khunhaha dakaran rag xaalad u yaha lagu qadarin fii xaqi lcami adeerka xaqiisa adeera marka fili wiila meeshaan jooga lali cam ee iska tag wa unthaa dhadig xaaluu yahay yaa la qadarin fii xaqi nafsihi hunfaha naftiisa xaqeeda marka asaga wax la siinana waxaa laleeyahay waxaa la hubaa nis inaadan un ka yaraysato ina nis qaado fa yucdaa waa la siin alhunha hunhaha annisf wa yuuqafu waa la joojin annisfu alaakharu niska kale baynahu khunhaha iyo wa bayn alcam halkaas ayaa laleey intaad ka heshiinayda day ku heshiiyaan nasiibkooda haddii kalen intay wax kala caddaadana la sugo ama dhaktar ha loo geeyo ama ha qaangaaro si un wax ku caddaade walow khallafat islaamu hadday dhimato oy ka tagto zawjan zawj walow khallafat zawjan hadday ka tagto iyo waa walada akhin walaalkeed caruuru dhalay walada akhin walaalkeed wiil la dhashay caruuru dhalay caruurkaasoo khunhan khunhaa khunhahaasoo mushkilan ishkaal geliya iyo wa caman adeena ka tagto falizawj annisio usugnaaday isma khilaafayo isaga ilaa ma jooga farac waarisee walbaaqi inta soo hartay lilkhunha ay usugnaa laheed bitaqdiiri dukuurati ragnimadiisa hadii la qadaro inuu rag yahay hadii la qadaro casabada baabkeediian kusoo marnayo waxa weeyaan ibnul akha a ka horreeya camka oo waxa weeye jihat luquwa ayaa ka horeyda jihat alcumuuma asagaa maalka wada qaada lahaa haddii ragnimo lagu qadaro walaa shay-a waxba uma sugnaadeen lahu khunhaha bitaqdiiri unuuhati dhadignimo hadii lagu qadaro maxaa yeelay liana bint alaqi bintulaq saaqidatun waa mid dhacda oo waxa weyaan waxbaba ma dhaxashaba oo waxay kamid tahay waxa weyaan ululaxaamkay ka mid tahay fa yakuunulbaaqi inta soo hartay lilcamli usugnaa leh oo casaba isagaa noqolaha u dhow marka sidaasoo kale ay tahay meeshii o dhan waxay uga tagtay zawj iyo weladkaas oo khunsaha mushkalka iyo cam zawja ninkiisa sii niska soo haray falaa yucdaa la siimaa alkhunha khunha wala alcamu camkiina la siimaa shay-an labadooda waxba la siima maxaa mid leh lama yaqaan hadduu wiil noqdo hunsudu isagaa maalkan qaadana casaba ah hadduu gabar noqdona ulul arxaam noqon wax ma dhaxlo haddii uu waxa weeya adeerka qaadana maalka o dhan miduu yahayna lama yaqaan wa yuuqaf waa la joojinaya annisfu lbaaqi baynahuma a in dahara khunha khunhu hadduu soo daahiro dakaran xaala uu yahay akhadahu niska isagaa qaadan oo unhaa dhadig xaal uu yahayna akhadahu lcamu adeerka qaadan haddii ku heshiyaan iyagoo qaangaarana dhibma qaala wuxuu yidhi waxkum cala lmafquudi xukma alkhunhaa in dakaran kaana ow huwa unha mafquudkiyaa la galay halkaasa khunha nooga hadha waxkum ku xukmi cala almafquudi kii la waayey xukma alkhunhaa khunha xukunkiisa ku xukmi in dakaran lab kaana hadduu yahay ow huwa unha ama dhadig uu yahay warkiisa o dhan intaas uga baxa khunhihii uu ku shabahay khalaas macnaheeda waxa weeyaan qofaa dhintay waxaana maqan dadkii dhaxli lahaa mid kamid aha la waayey intuu noolaa qaadina inta loo tegay ma xukmin qofkaas waa dhintay sidii yaad yeelin waxaad leedahay inuu nool yahay ka sooqa dadka wartada fiir marka qofkii qadi lahaa waa qadin qofkii hadduu nool yahay wax yar qaadan lahaa wax yaraad siin hadduu nool yahay wax yar qofkii qaadan lahaa wax yaraad siin qofkaan nasiibkiisu isbedeleenna nasiibkiisiyaad siin saddexdiiad kula dhaq waxaad leedahay inuu nool yahay horta bilqadi hadduu nool yahay qofkay u daran tahay oo qadi lahaa waa qadin qofkaan nasiibkiisu isbedeleenna wixiisaad iska siin hadduu nool yahay hadii kale aysan isbedelayn qofkii hadduu nool yahay iyo hadduu dhinto mid kamid a nasiib yar qaadan lahaana nasiib yar ad siin sida uu dhibka badanaad kula dhaqmo asagaad fiirin marka asagii waxa weeyaan hadda inuu nool yahaa horta wax meel loogu dhigi illa isaga waa la yaqaana rag iyo dumar miduu yahay maogta asagii inuu nool yahay a meel wax loogu dhigi laakiin waa la qadina ma jirto asaga asaga saddex aala maaha asagii inuu nool yahay maaha meel loogu dhigi khalaas kaliya waxaa la fiirina markaan waa wartada wax dhibaatadu haysataa warsadii saddexdaasaad kula dhaqmi wuxuu ku yidhi waxkum ku xukmi cala lmafquudi kii la waayey xukma alkhunha labeebshii xukunkiisii in dakaran rag kaana hadduu yahay ow huwa unha uu yahay aquulu waxaan leeyahy idaa maata insaanun hadduu dhinto walxaal uu dhinto bacdu warahatihi dadkii dhexalkiisa lahaa gobol ka mid a mafquudun la waayey bian qaaba waaba inuu ka maqnaaday can wadani wadankiisii ow amase usira waaba la qafasho gaal qafaalatay ama cadow kale wadaalad waana dheeraatay haybatuhu maqnaashadiisii wa juhila waa laga jaahil noqday xaalu xaalkiisii falaa yudraa lama oga axayuna mid noolaa huwa isagu am mayitun isaga waa mid dhintay miduu yahay lama yaqaano faxkum ku xukmi calaa haada almafquudi intii qofkaanu uu wax weeyaan noolaayuuna dhintay qofka maanta la dhaxla intuu noolaayaa la waayey qofkaas markaas kadib qof la waayey dhib male inta amaalkiisa waa la siina isaga waana la yaqaan intuu noolaa qofka maanta la dhaxla ayuu la waayey qofkaas faxkum ku xukmi calaa hada lmafquudi bilxukmi xukunkii aladi xukunkii xakamta bihi aad ku xukmid cala lkhunha wa huwa xukunkaas waxa weeye an taqsima almaala maalka inaad qaybido bayna alxaadiriina dadka dhaxal kale aad u qaybido cala alaqali sida yaraanta badan almutayaqani ee la hubo aad ugu qaybido wadalika arrinkaas bian tuqadira waa inaad qadarto xayaatahu noloshiisa wa tandura fiiha aad fiirido xaaladda wa tuqadira haddana aad qadarto mowtow dhimashadiisa wa tandura fiihi aad fiirido faman qofkii ikhtalafa uu iskhilaafo nasiibuhu nasiibkiisa bimowti lmafquudi kan la waayay geeridiisa ow xayaatii ama noloshiisa qofka isku khilaafo nasiibkiisu acdihi sii aqala nasiibeyni labada nasiib mid ka yar mid ka yar waman qofkii laa yakhtalifu uusan iskhilaafayn nasiibuhu nasiibkiisa yucdaahu waa la siinaa filxaali isla markaasba kaamila xalimi dhamaystiran qofkii hadduu noolaado iyo hadduu dhinto aan marnaba nasiibkiisu iskhilaafayn isla haddana nasiibkiisa la siina waman qofkii yarihu dhaxlaya bitaqdiirin si haddii la qadaro inuu noolaa ama inuu dhintay mid haddii la qadaro duuna taqdiirin taqdiirtarkor ka sokay laa yucdaa shay an waxba la siino qofkii hadduu ama kaasu hadduu noolaadana wax dhaxli lahaa haddii la waayey uu dhintayna aan wax dhaxleen waa la qadin sida kale hadday taw ku qadi lahaana waa la qadin labada qadar mid kamida qofkii ku qadi lahaa waa la qadin walaa yucdaa la siimaa liwarahati lmafquudi kaas la waayey dadka isaga dhaxalkiisa lahaa shay un shayna ayaga taas warba male qofkan la waayey hadduu inta maal yeeshay dhinto dadkii dhaxli lahaa ayaga wax la siima maxaa yeele qofkiiba horta shardigii wax lagu dhexli lahaa lama hayo ilaa mogta waxaa shardi ahaa waxa weeyaan taxqiiqu mowt lmuwarid in la xaqiijiyo qofkan la dhaxla horta inuu dhintay walaa yucdaa wax la siimaa liwarahati lmafquudi kan la waayey dadka dhexalkiisa le shay un shayna waa lixtimaali xayaati inuu nool yahay suurtagala camalan liajli camalin ku dhaqmid darteedaan loo siinin bilyaqiin lagu dhaqmaa fi lkulli dhammaan wa yuuqafu waa la joojinaa albaaqi maalka soo hara ilaa an yadhara intuu ka muuqanayo xaaluhu xaalulmafquud ow amase yaxkuma uu xukminayo qaadin qaadi bimowti dhimashadiisa ijtihaadan ku xukmina ama inta qaadi loo tagoo fiiriyo sidaasaa lagu waayey halkaasaa lagu waayey markhaatiyaal calaamaduu raadin geeridiisa u xukmina khalaas hadduu geeridiisa xukmiyo qofkaan wax ka dhaxli maaha ogo maalkii meesha la dhigay isagoo joogin aan loo qaybsana maal kale hadduu lahaa ayaa laga dhaxla markaas intuu noolaa oo joogay laakiin qofkaan isaga gadaalkiis dhintay halkumale maxaa yale mid hor dhintayba lama yaqan marka maalkii meesha la dhigay waxaa laga soo qaadaa kaasoon joogin dadkii caadiga wada joogay sida qofkii ay ka dhimineeda loogu dara oo haddii kaasu geeridiisu xaqiiqoobi laheyd maalkaan yeela laha ee ma ahan isagii inta la siiyo warasadiisa dhexle markaa la xumiyo geeridiisa xaaba wax dhaxlaba isagii lamaba yaqaan wuxuu ahaa wuxuu ku yidhi mithaaluhu maata waa dhintay wakhallafa ibnayni laba wiiluu ka tegey ta dhintay uu laba wiil ka tegey axaduhumaa midkood mafquudun waa la waayey midaa la waayey haddii marka midkaas inuu nool yahay la qadaro maalka u kala bar haddii kaasu inuu dhintay la qadarana maalka ninkaana wada leh ilaa kaas waa ka hormaray qofka la dhexlaaye bis wiilkan waxaad ku qadari sida uu dhibka badan kaas isaga waxabaad ku qadari iyo dhiban isaga waa la yaqaana waxbaa meel loo dhigi dhib male inuu dhintay aad ku qadarin kara falilibni alxaadir waxaa u sugnaaday annisfu bar inuu nool yahay kaasu ayaa lagu qadari marka hadduu nool yahayna baruu yeela laha ila laba wiil weeye maxaa loo siin niska waa lixtimaali xayaati lmafquudi kan la waayey noloshiisaa suurtagala wa yuuqafu nisfu laakhiru nis kale waa la jooji haddii qaadi xukumo kaas waa dhintay isagaa wada qaadana mal isagaa wada qaadana walow khallafat islaanu hadday ka tagto zawja islaanaa dhimatay zawjani ka tagtay iyo wa umman hooyo iyo wa akhaweyni liabaweyni laba wiiloo ku aabyo hooya ow liabin ama ku aaba ow liumin ama ku hooya axadumaa mafquudun midaana la waay masaladaas fiiri yuu saamay karaa mafquudkan mafquudku yuu saamay karaa zawj zawj ma saameynaayo asaga waxaa rubuc u leeyahy khalaas hooyana ma saameynaa cafwan hooyuu saameynaa hooyuu saameynaa maxaa yeelay haddii labada la waayey mid kamida geeri lagu xukuma hal midaa soo har ila uludkeeda iska qaada leh ha uludkeeda iska qaada leh haddii waxa weeye geeri aan lagu xukumin oo nolol lagu xukumana laba walaalaa joogto sidusay aadi dhibaatadu hooyay ku dhece isaga zawju markaasa nis ma lehe waxa weeya ha nisu iska leeya zawju ha zawjku nisuu leeya isagu isaga war iskhilaaf ma leh maxaa yeelay welad farac waaria ma joogo nisu iska leeya isagu waxa dhibaatadu ku imaan karta hadduu nool yahay waa hooyada oo walaalo tacadudaa joogaa la leeyahy laakiin labada walaal haddii mid dhintay oo hal mid uu noqdo uludka kama xijaabi karo khalaas mas'alada waxaad leedahay nis iyo waxaa ku jira sudus hooyada sida u dhib badanaad kula dhaqan oo ah inuu nool yahay sudus khalaas lix ku dhis marka ila tadaaqula ka dhexeeya sawdka saddexdiisa si hooyana hal si isagaa udhib badane labaa soo harta soo maahan labada walaal midka jooga mid si isaga isbedeli ma maxaa yele haddii kii kale joogi lahaana isaga xabadkaas kala qaada lahaa hadduusan joogi lahaynna hooyadaa qaada lahayd ayaga waxba iskama bedeleen wuxuu ku yidhi fanii zawji anis yo usugnaaday kaamilan xal iyo mid dhamaystiran walilaqi lxaadiri walaalka jooga asudus yaa usugnaaday sawaan wa isku mid kaana shaqiiqan ahaye ow liabin ahaye ow liumin ahaye isma khilaafeen maxaa yeelay hadday yihiin liaba liuminna labada haddee waa qaybsadaanoo labada faraday u heli lahay hadday waxa weeyaan yihiin shaqiiq waxa weeyaan ashiqa yihiin ama liab yihiinna labaday casaba u heli lahayn waa laba wiiloo sima markaasay laba kala qaada lahaay marka wuxuu ku yidhi sawaan waa isku mid kaana shaqiiqan ahaye ow liabin ahaye ow liumin ahaye waa licadami ikhtilaafi nasiibi zawji zawjka nasiibkiisa iskhilaafkiisa waa la waay wa nasiibi laqi walaalka nasiibkiisa iskhilaafkiisana waa la waay walil ummi hooyada asudusya usugnaaday ayadu dhib ah waa lixtimaali xayaatilmafquud midka la waaye noloshiisaa suurtagala wa yuuqafu sudusu suduska waa la joojin albaaqii soo haray meelaa la dhigay fa in dahara hadduu muuqdo almafquudu kii la waayey xayan xaalu yahy oo uu soo baxo waaba yimid isagoo socda falahu fa huwa suduskii lahu kaasu usugnaaday isagaa qaadana ow mayitan xaalad uu yahu cadaaday oo qaadiya xugmiya ama waaba maydkiis iyo warkiisiyaa la helay fa huwa suduskan lilummi hooyada usugnaaday hooyadu awalba ka dhimana waxaa laleeyahay war walaalo tacaduda kulama joogino waxaa caddaatay hal walaal inuu joogay qaado uludki ay laheed uu ka dhimaa qaala wuxuu yihi wahaakadaa xukmu dawaati alxamli fabni cala alyaqiini walaqali halkaana uurkii uga hadli wuxuu yidhi walxukmu xukunku haakadaa sidaas weeye walxukmu xukunkii waxaa cafwan wa xukmu dawaati alxamli dhe isku qabo wa xukmu dawaati alxamli islaamihii uurka u saaxiibka ahaa xukunkoodu haakadaa sidaas weeye fabni ku dhis cala alyaqiini walaqali sida la hubeeya qaacidadaas un ku siina mar walba qaacidadaas ku siina waxa weeyaan hadday islaam uurlu joogto sidiiyaad ula dhaqmi qofkii hadday islaamtaas wiil dhasho qadi lahaa waad qadini qofkii hadday gabar dhasho qadi lahaa waad qadin hadday laba gabdhood dhasho qofkii qadi lahaa waad qadin qofkii waxa weeyaan hadday adigu un waxaad kasoo carruurta lama oqoo kale intay yihiin caruurta lama oqoo karo intay yihiin masaa'il qaraa'iba oo dhacay uu keenin waxa weeyaan calaamatulbaqariga oo cajiib ah oo uurka waxaa dhici karta toddoba cunug toddoba cunug inay uur ku wada jiraan waana la arkayuuba leeyahayba ha toddoba carruur oo hal caloola wada galay oo wada dhashay oo wada noolaadayna abaa la arkayba ka badanna waa la arkay toddoba kaliya ma ahane masaa'il oo aad u cajiib badan ha labiyo toban uu keeni labiyo toban oo midkiiba fartaas la egyahay oo cunug markaas inta dhashayna koray markaasay marka waa cajiib wey marka caruurta lama dhihi karo intaasa ugu badan laga soo qaado iyaga kaliya adu waxaad fiirin qofkay hadday wiila noqdaan qadi lahaa badan waa qadin qofkay hadday gabdho badan noqdaan qadi lahaa waad qadin qofkii hal gabar hadday noqdo qadi lahaa waad qadin qof qofkii un sida si kastoo suurtagala ku qadi lahaa waad qadin qofkii nasiibkiisu yaraa lahaa xaaladaha xaalad ka mid ana nasiibka yarad siin qofka nasiibkiisu isbedeleenna waxa weeyaan waa siin wixiisi maalka soo harana meelaa la dhigay ila caloosha wax ku jira dhaxal wax ku leh markaas wuxuu ku yidhi wa xukmu dawaati alxamli uurka islaamaha u saaxiibka xukunkoodu haakadaa sidaas weeye fabni ku dhis calalyaqiini hubaasha iyo wal aqali kan yaraadna badan wuxuu ku yidhi aquulu waxaan ku leeyay wahaakadaa sidaasuu ahaaday xukmu saaxiibaati saaxibaati alxamli islaamaha uurka u saaxiibka xukunkoodu sidaas weeye wahuna saaxibaatulxamligu annisaa haweenka weeye alxawaamil uur kale fa ina xamlahuna uurkooda xukmuhu uurkaas xukunkiisu xukmulmafquudi weeye fa yuuqafu waa la joojina nasiibulxamli uurkaa nasiibkiisa waa la joojin xataa yadhara ilaa uu muuqdo xaalu xaalkiisa suu ku muuqan binfisaalihi inuu socmo xayan xaala uu yahay mid nool uu soo socmo oo meytan xaal uu yahay mid dhintay uu soo socmo waa inuu dhasho meyt hadduu ku dhasho khalaas wax dhexlima la dhihima caloosha marku ku jiru noolaayo wax dhexlay la dhihima khalaas hadduu isagoo nool haddee xayaata mustaqira dhashana waxbuu dhaxlaa warkaasu dhib male o amase wuxuu ku caddaanaa cadami infisaali biinfisaali o adami cadami infisaali inuu uurba la waayo oo sida caloosha guureeda caariya noqotay wixiiba khalaas inaan uurba jirinaa soo baxday dhib la-aan wa yucaamalu waxaa loola dhaqmaa baaqil warahati warahada intooda kale bil adari sida ugu dhibka badan min taqaadiiri cadami lxamli uur haddii la waayo hadii la qadaro o wa wujuudihi inuu jiro haddii la qadaro wa mowtihi inuu dhinto haddii la qadaro wa xayaatihi inuu nolol ku dhasho haddii la qadaro wa dukuurati ragnimadiisa haddii la qadaro wa unuusati dhadignimadiisa haddii la qadaro wa ifraadi hal cunug inay dhasho haddii la qadaro wa tacadudihi badashadiisa haddii la qadaro sideeddaasaa la qadari sideeddaas midda ugu dhib badana lagula dhaqmin warafada fa yucdaa waa la siin kullu waaxidin mid kastoo min alwarasati ka mid a alyaqiina hubaashaa la siin wa yuuqaf waa la joojinaa albaaqi inta soo hartay ilaa duhuuri xaalilxamli uurkan xaaladiisa cadaanshadeeda inta laga gaaro inta uurkaan xaaladiisa ka cadaanay maal kale waa la joojina inta kale qofkii qadi lahaana waa la qadin qofkii wax yar qaadan lahaana waa la qaadin wallahu subxana wa tacala alam sala allah wslam wbaaraka cala nabiyina maxamed